بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى فإن من اتقاه وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وتعوذوا بالله من الشرور وجميع الاوبئه وسيء الاسقام وتوكلوا على الله ربكم وفوضوا امركم اليه فانه من توكل عليه كفاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه وليكن شعاركم عباد الله لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون امه الاسلام walaalayaal waxaynu isku baraarujinaynaa si kooban xaaladan maanta taagan waxaynu ognahay xanuun khatari inuu baryaha iyo baryahaba caalamkaa ku dhex jiray dowladaha duniduna ay u qaybsan yihiin kuwa xanuunkaasi uu galay oo uu cagta mariyey iyo kuwa hadda uu ku cusub yahay oo uu rubaha dhigay iyo kuwo wadnaha farta ku haya sideenna oo kale innaga ilaahay jalla wacalaa inta la og yahay weli inama soo gaadhsiin oo caabuqa iyo xanuunkaasi cid uu hayo lama xaqiijin ilaahay baynu weydiisanaynaa jalla wacalaa inuu ina gees mariyo oo aanu inooba keenin sidaa haddii xaalku yahay waxyaabo dhowrahoo inala gudboon ayaan xasuusinayaa naftayda iyo walaalahayga muslimiintaaba marka koowaad waxaynala gudboon xaaladan oo kale iyo mar walba baryada ilaahay inaynu badsanno jalla wacalaa oo allaha awoodda badan dhibtiyo dheeftaba isagu haya dhibaatada soo socota joojin kara ta timina qaadi kara allahaasi ee makhluuq walba abuuray inaynu aada iyo aada u barino innagoo ku baryayna magacyadiisa wanaagga badan iyo tilmaamihiisa dhammayska tiran waxaanu rasuulkeennu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina adducaa'a yanfacu mima nazala wamima lamwamima lam yanzil facalaykum cibaad allahi biadducaa ducadu wixii aan iman ee dhiba iyo wixii yimiba way anfacdaa waxbay ka tartaa ee addoommaha ilaahay ou ducaysto oo cibaadada ee ducada laasima sidaasaa rasuulkeennu leeyahy calayhi asalaatu wasalaam marka xaalad kasta waa inaynu ducada aada iyo aada ugu dadaallo ilaahay jalla wacalaa baahida aynu u baahannahay iyo cajsigeenna iyo awood darrideenna inaynu u muujisanno weeyaan marka labaad mar haddii ilaahay jalla wacalaa xanuunkaasi aanu weli inagu keenin waa inaynu ku dadaallo adkaarta rasuulkeenna ka sugan calayhi asalaatu wasalaam sida dikriga horena aynu u sheegnay bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shay-un fi lardi walaa fi samaa galabtiina saddex jeer baa la odhanayaa subixiina saddex jeer waxaanu rasuulkeenna sharaftali sheegay calayhi asalaatu wasalaam qofka marka uu galabaysto saddex jeer yidhaahda ilaahay jalla wacalaa dhib uma keeno kuma timaaddo oo ma asiibto faj'atu balaa'in xataa yusbix musiibo iyo balaayo ku soo kadisaa ma asiibto ilaa uu ka waabariisanayo qofka subixii saddex jeer yidhaahdaana musiibo ku soo kadisaa ma asiibaysa ilaa uu ka galabaysanayo ninkii xadiidka warinayo abaan ibnu cuhmaan la odhan jiray ibnu cafaan radia allaahu canhum ayaa waxaa ku dhacay xanuunka la ydhaha faaliga ninkii dabadeeta xadiidkan uu u sheegaayey ayaa arkay isagoo faalighaya ninkan xadiidka u sheegaayay kolkaasuu la yaabayuu sidaa u eegay markuu sidaa u eegay ayaa abaan wuxuu gartay inuu leeyahay oo talow ducadan iyo dikrigan isagu muxuu akhrisan waayey si ilaahay dhibaatooyinka ugaga badbaadiyo wuxuu uhi maxaad iga eegaysaa ilaahay baan ku dhaartay cuhmaan baan xadiidka ka wariyo kumaan been abuuran cuhmaanna nebiga calayhi salaatu wasalaam kumuu been abuuran ha yeeshe eh maalintii xanuunkan faalijku igu dhacay waan yar cadhooday oo dabadeetana inaan dikrigan akhrista waan iloobay buu yidhi kolkaasaa xanuunkaasi igu dhacay marka kale ee saddexaad ducooyinka caamka ah iyo kuwa rasuulkeenna ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam ee xanuunada guud ahaan iyo kuwa gaar ahaan halista aba ilaahay uu kaga magan geli jiray waa inaynu inaguna ku dadaallo oo ducadii aynu hore u sheegnay baa ka mid ah ee rasuulku odhan jiray calayhi asalaatu wasalaam allahuma inii acuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaami wa min sayi اlasqaam in badan baana maqasheen maalmahan marka qofku intuu qaybo inuu akhristo uu ku dadaalo iyadoo weliba qalbigiisu uu soo jeedo oo aan u qafladaysayn baa loo baahan yahay marka afraad qof walowba markaad gurigaaga ka soo baxayso adkaarta guriga marka laga baxayo la akhristo ku dadaal carruurtana bar oo xiftisii dumarka iyo ehelkana u sheeg adiguna ku dadaal oo dikrigaasi waa bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billaah qofka sidaa yidhaahda marka uu gurigiisa ka baxaayo waxaa lagu yidhaahdaa ilaahay ku yidhi ama malagu usoo diray uu ku yidhaahdaa hudiita wa kufiita wa wuqiita waa lagu hanuuniyey waana lagu kaafiyey waana lagu ilaaliyo shar iyo dhibaatoo dhan baa lagaa ilaaliyey shaydaankii lumin lahaa ee u diyaarka ahaana wuu iskaga durkaa shaydaan kale oo la kulmay oo isna doonayay inuu lumiyana wuxuu ku yidhaahdaa siday kuugu fududaan kartaa inaad lumisood ku guulaysato qof la hanuuniyey oo la kaafiyey oo la ilaaliyo shar oo dhan laga ilaaliyey ducada caynkaasana walaalayaal waa inaynaan iyadana dhayalsane aada iyo aad aynu ugu dadaalno marka shanaad mar haddii weli innagu aynu ka caafimaad qabno ilaahay jalla wacalaa waxaynu ka rajaynaynaa aada iyo aadna uga baryaynaa inaanu inooba keenin intii muslimiinahee uu ku dhacayna ilaahay jalla wacalaa inuu ka bogsiiyo ayaynu uga baryaynaa mar haddii xaalku sidaa yahay oo weli aanu inagu dhicin waddamada ee uu ku dhacay waa inaynaan tegin oo aynaan u safrin ciddii waddamadaa joogtaana waa inay halkaa iskaga sabraan oo ay ilaahay tala saartaan oo ay iska joogaan inta caabuqan iyo safkani intuu dhan u dhacayo waayahay taana waxaa u daliila cabdiraxmaan ibnu cawf oo ka mid ahaa min albashariina biljanna wuxuu ihi rasuulka waxaan ka maqlay calayhi asalaatu wasalaam isagoo leh idaa samictum bihi biardin falaa taqdamuu calayh wa idaa waqaca biardin wa antum biha falaa takhrujuu firaaran minhu daacuunka xanuunka la ydhaha halista ah haddii aad maqasheen meeluu ku dhacay maqashaan ha tegina iskaga jooga haddii meel aad joogtaan uu ku dhacana ha ka bixina idinkoo ka baxsanaya oo ka baqanaya oo isla ka fakada waa taladii iyo sharcigii nabigeenna moxamedi calayhi salaatu wasalaam ina siiyey marka karantinimada maanta meelo badan iyo dowlado badan oo gaalo ahi ay qaadanayaan ama ay ku dadaalayaan waaba arrin kun iyo dhowr boqol oo sano ka hor diinteennu ay sii sheegtay xanuunkan imanka caalamka haystaana sidaa og tihiin waa xanuun halisa oo daacuunkii oo kalea haddaanu kaba darrayn aad iyo aad baanu u faafayaa si sahlan buu u faafayaa sidaa awgeed baa ee xuduudda wixii la xidhay iyo hawada wixii la xidhay iyo badaha wixii la xidhay meelo badan oo xukuumaddu ay sheegtay inay maaragtay wax ka qabanayso ama xidhayso way ku mahadsan tahay laakiin waxyaabo badan baa jiro oo aan la xidhin oo iyaduna ay tahay in layska qabto waxaa ka mid a bahalka qaadka loo yaqaano sidaa ogtiina in badan maqasheen xanuunkan waxyaabaha lagu kala qaadaya waxaa ka mid a taabashada qofka qabaa halkuu taabtaana in fara badan fara badan fara badan ayaa fayraskaasi ku sugnaanaya muddo dheer bal waxaa ka warantaa bahalkan qaadka la yidhaahdo qof qabaa hadduu soo taabto kii alla kii taabtaaba waxa suuragala inuu ka qaado khatar buu ku jiraa kii sii taabtaaba inuu bahalkaasina tuule aan u tegin dhulkeenna ma jiro waxoogay markaa dacwadda yar baxda ee waddanka tuulayaasha iyo meelaha aada marmarto tuulo kastoo tagta xataa qaar waddooyinkoodu ay iska adag yihiin meel walba waxa kaaga soo boodaya uun laangaruusal qurux badan oo kaabaana leh oo saa u duulayo bahalkaasiduun baa kaaga soo boodaya meel kaste markaa walaalayaal waxaa muuqata mar haddii waddankaa aynu jaarka nahay lagu sheegay bahalkaa faraha badan ee waddanka dhex qaadaya marka horeba xaaraanta ahaa ee marka horeba inuu inoo yimaado lacagteenna aynu ku bixinaa ay qaladka ahayd maanta haddana khatar kale inuu sii xambaarsan yahay baa muuqata marka waxyaabaha la joojiyey isagana ha lagu daro waxaan walaalayaal intaa ku darayaa baaraka allaahu fiikum dadka ganacsatada ah waxaynu leenahay ummadda ha u naxariistaan ay iska ilaaliyaan ixtikaarka ama xukrada waxa loo yaq oo ah raashimadii in meelahaasi bakhaarada iyo istoodhada lagu raseeyo si uu ummadda ugu qaaliyoobo hadhow markuu qaaliyoobo loo soo saaro arrintaas sharcigeennu wuu diiday waana arrin xaaraan ah qofka sameeyana rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha in naar la gelinaya ayuu sheegay marka aada iyo aad ha laysaga ilaaliyo dowladduna arrinkaa way waxa weeye ka hadashay si fiican bay u sheegtay dowladda ka hor ilaahay jalla wacalaa aynu kaga baqanno oo iyaynaan markaa xaaladan adag ee caalamka oo dhan la soo daristay yaynaan ka dhigin wakhti aynu kaga faa'iidaysanayno oo dhaqaale aynu ka raadinayno ilaahay jalla wacalaa khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo shuruurta iyo xanuunnada iyo imtixaanadana ilaahay hayna gees mariyo aquulu maa tasmacuuna waastaqfiru allah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ولا ليال maalmahan waddanka dhammaantii fasax baa la geliyey waxaan ku baraarujinayaa dadkii faraha badnaa ee tacliintii iyo waxbarashada ku mashquulsanaa ee arday iyo mucallimiinba lahaa noocyadeeda kala duwan mar haddii fasax la geliyey wakhtiga wax wanaagsan ha la geliyo ha lagaga faa'iidaysto ilaahay jalla wacalaa aynu ku caabudno wakhtiga aynu fasaxa nahay ilaahay jalla wacalaa aynu kaga baqanno aynu ka dhigno wakhti aynu ilaahay u dhowaanno aynu ka dhigno wakhti ilaahay jalla wacalaa aynu caabudno aynu ka dhiganno wakhti iimaankeenna aynu kordhinno qur-aanka aada ha loo akhriyo waxyaabaha marka wax ku-oolka ah la yska akhriyo dadka wixii aan dee hawl muhiima usoo baxayni guryahooda ha iska laasimaan taasi ayaynu kula talinaynaa wakhtigaa fasaxa layna siiyey iyaanu markaa inaga khasaarin oo maalaayacan aanu inagu dhaafin waxaa kaloo aynu isku baraarujinaynaa walaalayaal ha la qaato tacaaliimta dhakhaatiirta iyo dadka ku takhasusay caafimaadku ay sheegayaan ee diinteennuna wax badan oo ka mida horeba ay usii sheegtay nadaafadda ha la ilaaliyo waa mid diinteennu hore u sheegtay inkastaynu aada iyo aada ugu gaboodfallay nadaafadda waa in aada iyo aada loo ilaashado waa in markaa aada iyo aada la ysu ilaaliyo ilaahay baa wax ilaaliyay jalla wacalaa ilaahayna waa in laga boqo xanuunkan iyo kuwa kaleba oo makhluuqaadka ilaahay bay ka mid yihin waana makhluuq yar oo daciif oo xataa aan indhuhu qabanahayn ilaaha markaa awoodda leh waa inaynu walaalayaal ka baqanno dad badani waxaad moodaa inay xanuunadan la sheegaya uga baqanayaan si aan ilaahay looga baqanahayn marka baqaha ilaahay qalbigeenna aynu ku camirro xanuunkanna haddii ilaahay noogu talagalayna dee wuu ina soo gaadhay haddii kalena ilaahay bayna gees marin inaanu inoo iman baanaynu ilaahay jalla wacalaa ka baryaynaa kana rajaynaynaa walaalayaal guud ahaan ilaahay aynu u noqonno oo xaalkan hadda taagan aynu ka dhiganno xaal khayrku faafo oo ilaahay aynu caabudno oo aynu toobad keenno oo dunuubta iyo wixii badnaaya aynu qaladnay aynu dib uga noqonno aynu walaalayaal ka dhiganno ilaahay khayrkiiyo wanaag hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay jalla wacalaa ha dhaafo kii waalidkeen ilaahay ha dhaafo ilaahay waxaynu ka magan gelaynaa xanuunadaasi halista ah ee dilaaga ah ilaahay jalla wacalaa haynaga badbaadiyo roobka iyo raxmadda ilaahay jalla wacalaa haynoo shubo ilaahay raxmadda haynoo shubo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghinaa allahuma aatina fi اdunyaa xasana wa fi اlaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar salى allahu calaa nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi